marka hore waxaan u tacsiyeynaynaa marxuum naga baxay runtii dhammaan ummadda soomaaliyeed ka baxay gaar ahaan ciidanka booliiska membarka ahaay oo ka baxay waxaan leenahay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay samar iyo imaan ha naga siiyo dhammaanteen ummadda soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska iyo qoyskii iyo qaraabadii ehelkii si gaara waalidiintiisii ilaahay samar iyo imaan dhammaanteen ha naga wada siiyo runtii membar ciidanka booliiska ka baxay waaye waxaan leenahay marka samri imaan allah naga siiyo xasan cabdi maxamed oo xalay abbaara lix saac iyo labaatan daqiiqo ku geeriyooday caasimadda galmudug ee dhusmareeb oo gacanka xaq daran runtii ay dishay aan aaminsannahay inuu sababsaday wax aan macquul ahayn oo runtii qof mas-uulahu inuu ku dhinto aysan ahayn inuu sababsaday aan aaminsannahay isagoo xilli shaqo uu ka rawaxay runtii meeshaan aan ku kala tagnay ahayd runtii markaas daqiiqado ka hor waxaan ka wada hadlaynay dhacdooyin magaalada dhexdeeda xabado ka dhacdhacayo googoosahayn ka wada hadlaynay ilaa iyo aan gaarnay inaan wada xaqiijinno barnaamijkaas oon meel ku wada ogaano kadibna waxaa iigu xigtay inuu geeriyooday falilah alxamdu waxaan leenahay marka samri imaan allah naga siiyo asagiina jantul firdowso allah ugu bishaareeyo xilli shaqo uu ummadda u shaqaynayo u khidmaynayay mas-uuliyaddiisa reedna oo dee gudanayay ahayd xilligu u dhintay runtii aan aaminsannahayna si aan munaasib ahayn inuu u dhintay oo loo dilay gacanka xaq daran ay dishay asagoo gurigiisa usii hoyaadaya oo shaqada ka rawaxay xilligaas runtii ninka isagaa ee dhintay ee sarkaalka dadkii ku eedaysnaayna waa lahayaa oo hadda eedaysanayaashii gacantay ku jiraan kuwo kale oo la tuhumsanayaalo inay jiri karaan waa laga yaabaa laakiin dibaan ka sheegi doonaa wixii faahfaahin oo intaas ka dheeriya oo ku saabsan macluumaadka sarkaalka dhintay macluumaadkaas dibaan ka sheegi doonaa haddii alaidma faahfaahinta dambaan ku dari doonaa laakiin hadda waxaa noo suuro galay xilligii ou dhintay oo geeridiisa naloo soo sheegay shaqadii aan bilownay inaan xilligaan hadda aan joogno wax yar ka hor soo gebagabeynay eedaysanayaashii kuwa ugu muhiimsanayna gacanta lagu haayo kuwa kale oo haddii la idmo aan tuhunsannahay inay eedaysanayaal ka noqon doonaan kiiskaanna mar dhow ay kiiskaan gacanta soo geli doonaan aan rajaynana